جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim waa duhur talaada ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay kowda bisha koowaad sanadka cusub ee kunafarboqoafartaniyosiddeed hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee isku magacaabay somalilan ayaa si rasmi ah xarigga uga jaray safaaradda maamulkaas ee magaalada alqudus saciid daniih ayaa si adag kaga hadlay faragelin uu sheegay in madaxa kooxda riddada soomaaliya uu ka wado deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi howlgalle khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jiray gumaysiga kufaarta kenya bulshada ku dhaqan degmada miirtaqwo ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadiya maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyay deegaan hoostaga magaalada beledweyn ee wilaayadaas haweenka ku dhaqan deegaanka dirri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo loo soo gebagabeeyey kataa'iba al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta soddonaad ee howlaha guddiga gurmadka abaaraha uu ka sameeyey wilaayaadka islaamiga ardayda mu'asasada ibnu siriin ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee isku magacaabay somalilan ayaa si rasmi ah xarigga ooga jaray safaaradda maamulkaas ee magaalada alqudus warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo hayay cali aadan cabdulaahi caliyare siday wararku tibaaxayaan madaxa maamulka ashaadala dirirka somalilan murtad cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa shalay si rasmi ah xarigga uga jaray safaarad ku-sheeg uu ka furay magaalada ay yuhuuddu haysato ee qudus wasiirka arrimaha dibadda sahayinada jidcoon saa'ir oo munaasabadda xarigjarka goobjoogka ahaa ayaa sheegay in murtad ciro uu iskiis u go'aansaday in safaaradda uu ka furo qudus taas oo somalilan ka dhigaysa ayuu yidhi dalkii siddeedaad ee safaarad ka furta magaaladan ra-iisul wasaaraha yuhuudda benjamin netanyahu oo isna shalay la kulmay wafdiga somalilan ayaa shaaciyey in madaxweyne ciro iyo xukuumaddiisu ay iyagu go'aansadeen in safaarad ay ka furtaan qudus tallaabadaas oo uu tilmaamay inuu aad uga farxay islamarkaana uu ka mahad celinayo waxaa kale oo netanyahu uu sheegay in sida ay somalilan u quudaraynayso in dalal kale ka hesho aqoonsi uu maamulka yuhuuddana sidoo kale isna u rajaynayo inuu helo dalal kale oo qudus u aqoonsada caasimadda maamulka sahayinada intii uu kulanka iyo wadahadalladu socdeen waxa uu netanyahu la yaab ka muujiyey sida murtad ciro iyo kooxdiisu ay islamarkiiba qudus ugu aqoonsadeen inay tahay caasimadda maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta reer falastiin dalal badan aqoonsigoodu wuu daahay balse idinku si deg deg ah ayaad u aqoonsateen in qudus ay tahay caasimadda israa'el taasna aad ayaan u soo dhoweynaynaa ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha yuhuudda tallaabada uu qaaday murtad ciro ee la xiriirta in safaarad uu ka furtay magaalada barakaysan ee qudus ayaa ka dhigan in qibladii koowaad ee islaamka ay u aqoonsadeen caasimadda maamulka sahyuuniga ah ee yuhuudda mahadsanid caliyare saciid dani ayaa si adag ooga hadlay faragelin uu sheegay in madaxa kooxda riddada soomaaliya uu ka wado deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaas camaar cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya murtad siciid cabdulaahi deni oo ah madaxa maamulka shahaadala dirirka ah ee puntland ayaa khudbad uu ka horjeedinayay xildhibaanada riddada maamulkaasi si adag ugu weeraray madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan guurguurte deni ayaa xasan guurguurte ku eedeeyey in uu faragelin ciidan ka wado deegaanada maamulkaasi wuxuuna ku tilmaamay in ay si adag uga digayaan maleeshiya uu guurguurte ka abaabulaya deegaanada maamulkaasi wuxuu cambaareeyey weerarkii maleeshiyaadka kooxda riddadu ku qaadeen siyaasiyiinta mucaaradka ah isagoona dhanka kale qayladhaan u dirsaday gaalada caalamka uguna baaqay inay gacanta qabtaan murtad xasan guurguurte dowladda puntland waxay si adag uga digaysaa wixii faragelin amni ah ee madaxweynuhu hore ka dhex wado meelo ka mid ah deegaanada puntland dadka reer puntland waa inay meel uga soo wada jeestaan xasaradaha amni iyo siyaasadeed ee uu wado madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda puntland waxay sidoo kale cambaaraynaysaa barakicinta jajuubka xarigga dilka uu madaxweynaha wakhtiga uu ka dhammaaday xasan sheekh maxamuud ka hayo muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan duulaankii hubaysnaa ee uu ku qaaday madaxweynihii hore ee dowladda federaalka mudane shariif sheekh axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore mudane xasan cali khayre sidoo kalena gudaha loogu galay laguna burburiyey hanti ganacsato soomaaliyeed ay ku lahaayeen magaalada muqdisho dowladda puntland waxay beesha caalamka ugu baaqaysaa inay gacan ka geystaan in si deg deg ah loo joojiyo damaca waalida ah ee xasan sheekh maxamuud rabo inuu afduub siyaasadeed ku sii jooga xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaalilan lagana wada shaqeeyo sidii loo gaari lahaa heshiis siyaasadeed oo suuro gelin kara doorasho hesiis lagu yahay lagana hortago sii socosho firaaq dastuuri ah iyo qalalaase amni hadallada adag ee ka soo yeeray madaxa maamul goboleedka shahaadala dirirka ah ee puntland murtad siciid cabdulaahi deni ayaa ku soo beegmaya xilli saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada laysla dhex marayey in kooxda riddadu taliya u magacowday maleeshiya oo ay ka samaysatay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka shahaadala dirirka ah ee puntland mahadsanid camaar howlgalle khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal isugu jiray qarax iyo weerar toosa la beegsadeen kolonyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka degmada afmadow ee wilaayada jubbada hoose qaraxa waxaa ku dhintay hal askari oo murtad ah mid kalena waa uu ku dhaawacmay dagaalkana waxaa ku dhaawacmay tiro askar murtadiinna oo uu ku jira sargaal abaanduula horina dhanka kale gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga kufaarta kenya waxay ciidamada mujaahidiintu dagaallo culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta kenya ee deegaanada dhammasa iyo shiikh barrow oo ka wara tirsan degmada lafey ee gobolka mandheera bulshada ku dhaqan degmada miir taqwo ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi a waa kan faysal mahad soomaaliya oo warbixintan inoo diyaariyey boqolaal dadweyne muslimiin ah ayaa isugu soo baxay fagaaro weyn oo ku yaala bartamaha degmada miirtaqwo ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe dadkan waxay daawanayeen filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta kaas oo soo bandhigayay weerarkii kamiinka ahaa ee lagu xasuuqay maleeshiyaadkii murtadiinta ee ka dhacay duleedka magaalada baydhabo marka filimkaas iyo aflaam kale oo badan ay dad ku daawadeen idaacadda andaluus ayaa mikrofoonkala dhex martay qaar ka mid ah dadweynihii kala duwanaa ee goobta isugu yimid magacayga waxaa la yidhahdaa saadiq yuusuf cumar waxaan joogaa degmada miirtaqwo waxaan fiirsanay filan aad iyo aad u xiiso badan aad u cajiiba oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo filimkaasuun ku arkaynay waxyaaba badan oo aad u qurux badan waxaan arkaynay murtadiintii oo hadda hanjabaysa oo babakhtisay waxaan kaloo aan aad arkaynay gawaari lagu soo qabtay saddex gaari ah oo saddex daba cabdibalayaal ay yihiin laba dhashiikayaal ay saaran yihiin midna gaari suuga oo ku baashaadayaan mujaahidiinta al-shabaab aad iyo aad baan ugu faraxsanahay filanka fiirsigiisa iyo cawada ina loo soo bandhigay maasha allah maasha allahna inaa mujaahidiinta allaha guuleeyo magacaygu waxaa layidhaha ibraahim cabdulaahi waxaan joogaa degmada miirtaqwo waxaan cawada aad u fiirsanay filin aad u xiisa badan oo ka dhaca duleedka baydhabo oo aad iyo aad murtadiinta loogu jebiyey indhahaynaa ku joogsada ilaahay yaa ku mahadsan walaal waan fiirsaday filinka alxamdulilaah waana ku ilidoogsannay waxaan aragnay nimankii oo murtadiinta ahay oo laga qaadanaya far baabuur oo qoryaha darantuurka ku dhacay ku xiran yihiin alxamdulilah aad iyo aadaan ugu diirsanay waa fagaarahan ku fiirsanay ilaah ku mahadsan degmada meertaqwo caawa meeshan waxaan ka daawanay filim ay soo saartay alkataa'ib filimkaasa lagu soo bandhigay dagaal ka dhacay dulaadka magaalada baydhaba dagaal kastoo lagu xasuuqay maleeshiyaadka iyo murtadiinta ayagoo isoo baheystay ilaahi subxaana wa tacaala daban mujaahidiinta ee u dhigeen ilahi subxana watacaala ku soo riday waxaan joogaa degmada meertaqo waxaan fiirsanaa caawo filin aad u xiiso badan filimka wuxuu ku saabsanay kabin ka dhacay degmada baydhabo duleedkeeda waxaa iigu yaa badnay oo caaw aan arkay gawaarida laga furtay oo haddana iyaga lagu bacsahaayo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waana soo dhawaheynaa haddaan nahay bulshada reer mirtaqo magacayga waa salma waxaan joogaa degmada mirtaqo caawa degmada waxaana loogu shiday filin aad iyo aad u xiiso badan filinkaasoo ku saabsanay dagaal ka dhacay duleedka baydhabo mujaahidiinta waxay kusoo furteen gaariyaal oo dagaal magacaygu waa amiina macow waxaa joogaa mirtaqo waxaa daawanay filin ay soo bandhigeen mujaahidiinta dagaal culus oo ahaa khasaaro badanaa cadowga gaaray baabuur waxaa arkay aad u tiro badan oo lasoo qabsaday oo ku faraxsanahay haddaan aan reer mirtaqo magacaygu waxaa waaye xaliima aadan waxaan joogaa miirtaqo waxaan daawanay filin ku saabsanaa duleedka baydhabo dagaal meesha ka dhaco xoogo meesha ka dhacey oo baabuur la qabsaday haddaanaa reer miirtaqo aa ku faraxsana mujaahidiinta laa guulay mustaaxo degmada miirtaqa filan aayaadana waxjibiyey dagaal ka dhacay magaalada baydhabo oo maashaalla aad iyo aadna waxjibiyey waana soo dhaweyna waana ku faraxsanahay haddaan aher miirtaqo magacaygu waa xamda waxaan joogaa degmada miirtaqo caawa waxaan fiirsanaa filin aad iyo aad u xiisa badan wuxuu ku saabsanaa kabiin ka dhacay duleedka magaalada baydhabo waxaa lagu soo furtay hubiyo noocyadiisa kala duwan waana ku faraxsannahay guusha ee gaana mujaahidiinta haddaan aher miirtaqo maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa goob waxbarasho ka hirgeliyey deegaan hoostaga magaalada beledweyn ee wilaayadaas sida warbixintaanuu ku haya saadiq muumin munaasabad ballaaran oo lagu daahfuriyey faraca labaad ee mu'asasatu najaax ee hoos tagta maktabka dacwada ayaa ka dhacday deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mu'asasada waxbarashada annajaax ayaa ka qayb qaadata soo saarista waxbarashada jiilka cusub waxaana lagu bartaa sharci iyo maadi iyo xirfado qofka ugu kaalmaynaya mustaqbalkiisa faraca koowaad ayaa horey uga furnaa degmada boqaqable iyadoona hadda faraca labaad laga furay deegaanka booco waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimada nabadoonada deegaanka iyo marti sharaf kala duwan mid ka mid ah mas-uuliyiinta mu'asasada ayaa ka warbixiyey cilmigeeda iyo faa'iidooyinka ay u leedahay bulshada insha allahu tacaala waxaan u fadhinaa xafladii ama munaasabadii furitaanka mu'asasada annajaax lilculuum asharciya waalxiraf insha allahu tacaala waa xafladii furitaanka mu'asasada annajaax oo lagu baran doono insha allahu tacaala diinta oo qur-aanka ugu horeeyo iyo xirfado ay ka mid yihiin harqaanka iyo iclaansaarka iyo maadooyin kale oo soomaaliga uu ka mid yahay insha allahu tacaala sidoo kale xafladan ayaa waxaa ka hadlay sheekh cabdicasiis axmed iyo qaar ka mid ah nabadoonada iyo waxgaradka deegaanka booco waxayna soo dhoweeyeen furitaanka faraca labaad deegaanka booco iyagoona dareenkooda ku muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومشروع آد قيم بدن قف كسو مسلم ما رت فرح قلنا يسوه aad ayaan usoo dhaweynayna insha allahu tacaala waa muasaso faa'iido badan sida maaragta magaceeda ku xusanoo yacnii in lagu guulaysto culumtii sharciga culumtii la barto barbar socotana in haddana maaragtay xirfado kale ee qofka muslimka ugu kaalmaynayo ma arkaysa ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa iyo barashada diinta ay barbar socoto aaday u qiimo badan tahay qofka muslimka maaragtay inuu shaqaysto oo maaragtay wax xalaala uu kasbado arrin waxa weeyaan oo sharcigu amray waaye awalan allah tabaaraka watacaala ayaa mahad iskale intaas kadib mu'asasadan annajaax tii laga najaaxo oo lagu liibaano allaha ka dhiga ayaan leynahay dadka ka soo qayb galay inay bartaan diyaargaloobayna waxaanu leynahay allah idii fudaydiyo xaggii oo culumta sharciga hadday tahay iyo tii maadigaba allah idii fudaydiy ayaan leynahay waxaan maanta joognaa xafladii mu'asasa annajaax iyadaasoo lagu baranayo diinta islaamka iyo waxyaabaha kale sida soomaaliga xisaabaha harqaanada cilaansaarka waa wax weyn waa wax loo baahan yahay waa mashruuc meesha ka maqnaay ilaahay baa noo soo iftiiniyey intay noo soo qabanqaabadeen way ku mahadsan yihiin gabagabada munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii diyaarka u ahaa in ay wax ka bartaan mu'asasada iyagoona uga mahadceliyey maktabka dacwada dadaalka uu ugu jiro sida loo kordhin lahaa aqoonta iyo barashada diinta gabdhaha deegaanka booca ka baranayo
magaciigu waa ukhti shuhadaa waxaan ku suganahay deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan ka tirsanahay ardada loo furay mu'asasatu najaax lilculuumi alsharciya waalxiraf aad ayaan ugu faraxsannahay in deegaankeenna mu'asaso laga furo waa horumar uu deegaankeenna ku tillaabsaday aad ayaan ugu faraxsannahay aad ayaanan usoo dhoweynaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo magacaaga yaa umabdiraxmaan oo joog deegaanka booco bari walaayada islaamiga hiiraan halkan waxaa maanta u fadhinaa xaflad xafladaasoo lagu furayo mu'asasada annajaax waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan ka aflaxo mu'asasada annajaax waxaanu mahad celiyaa maktabka dacwada ee walaayada islaamiga hiiraan maktabka waxaa leeyahay jasaakum allahu khayr jasaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu anigoo magacaygu yahay umuckaasha lana joogo deegaanka booce bariga walaayada islaamiga hiiraan meeshaan maanta waxaa u fadhinaa xaflad xafladaas oo lagu furayo mu'asasatu najaax liculuumi alsharciyati waalxiraf bismillaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa umu xaarisa martida kasoo qayb gashay mu'asasatu najaax daafurkeeda marka waxaan leehay insha allahu tacaala ardada halkakan iska diiwaan gelisay waxbarashadiina horey u wata walan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo jooga deegaanka booco ee bariga walaayada hiiraan magacayguna yahay umu suhayb kana mida ardayda loo furayo mu'asasada insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan ka aflixi doono waxaanu leenahay maktab dacwa jazaakum allahu khayra aljazaa marka ugu horeysa allah ayaa mahad iskale allahaasoo nu suurtogeliya inaan iskugu imaano galabta furitaanka mu'asasada najaax awalan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan ka tirsanahay ardada loo furay mu'asasatu najaax insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan ka najixi doono mu'asasadan lix bilood kadib inaan kasoo bixi doono insha allahu tacaala annagoo mucalimaad ah xafladan insha allahu tacaala xafladeeda xigto waa xafladeena ikhtitaamka ayay noqon doontaa insha allahu tacaala mu'asasadan ayaa qayb ka ah mu'asasooyinka waxbarashada ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan kuwaasi oo dadaal ugu jira sidii sare loogu qaadi lahaa waxbarashada bulshada ku hoos nool ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid saadiq haweenka ku dhaqan deegaanka dirri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo loo soo gebagabeeyey warbixin arrintan ku aadan waa kan marwaan maxamed in ka badan boqol haweene ah oo ah dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka dirri ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda ayaa dowlad diini ah loogu soo gebagabeeyey gudaha deegaankaasi taas oo uu qabanqaabadeeda lahaa maktabka dacwada ee wilaayada dowladan ayaa socotay muddo saddex maalmood ah waxaana magaceeda uu ahaa wadakir fa ina dikraa tanfacu almu'miniin intii ay socotay dowladda waxay gabdhuhu ku qaateen mawaadiic fara badan sida walaalnimada iimaaniga ah wabaarifalka waalidka iyo xijaabka sharciga iyo sidoo kale mawaadiic kale oo anfacaad badan u lahaa haweenka muslimaadka sheekh cabduuli muuday oo ka mid ah culimmadii ka soo qayb gashay gabagabada dowladda kana mid ahaa culimmadii bixinaysay dowladda ayaa ka hadlay fadliga uu leeyahay cilmiga sharciga cilmiga barashadiisa fadli badan baa ku jira waa ogtihiin oo waxa weeyaan inaysan sinnayn qof maanta wax bartay iyo qof aan waxba baran allah wuxuu qur-aan ku sheegay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulul albaab ilaahay wuxuu ku yidhi waxaad ku dhahdaa nebi maxamedow ma siman yihiin dadka diinka garanaya iyo dadka aan waxba garanayn ma sinna marka loo fiirsho qof wax garanaya iyo qof aan waxba garanayn diinteena islaamka marka waa diin la akhriya waa waana diin la qora wey shanta ayadooda ugu horraysay ee nebiga lagu dejiyey suurat alcalaq iqra wax akhri baa nebiga la fara calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ana maa bikhaari wax ma akhriyo nebigu marka afartan sana buu jiraa weligiina waxba qorin waxna muusan akhrin ammaan bay u tahay nebiga nebiyul ummiyi qur-aanka lagu sheegay ummadda laga soo dhex saarana saasay ahaayeen waaladii bacatha fil ummiyiina rasuula saa daraaddeeda rasuulkaa shaqadiisa iyo howshiisu waxay ahayd baa marka noola sheegay yatluu calayhim aayaatihi wa yusakiihim wa yucallimuhum alkitaaba waalxikma ilaahay aayaadkiisa buu nebigu ummadda ku dul akhrinayaa wuxuu barahayaa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa shaqadii nebiga lala soo diray in cilmiga dadka la baro qaar ka mid ah dumarkii nasiibka u yeeshay inay ka faa'iidaystaan dowladda ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ku barteen dowladda iyagoona codsaday in loogu soo celceliyo bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacayguhay fardowsa waxaan joogaa deegaanka dare waxaa muddo saddex maalmooda halkan noogu socday dooro aad iyo aad u cajiib ah dowladda waxyaabihii aan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa istiqaamada birul waalideyn iyo waxyaabo kale oo aad u xiiso badan waxaan ka codsanaynaa walaalaha mujaahidiinta inay noo soo celceliyaan dowladan iyo mid kaloo lamid a waxaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta kor allah ka dhigo cadowgoodana allaha jebiyo wajasaakum allahu khayra waxsana allahu ilaykum wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta meeshaan waxaa noogu soo gabagaboobay dooro muddo saddex maalmooda noo socotay iyo maxaadiro doorada waxaan ku qaadana waxaa ka mid ahaa birul waalideyn istiqaamo iyo xijaabka allah subxaanahu watacaala ka ajirsiiya ayaan leenahay culimmadii dowladaas noo soo jeedisay waxaan halkan uga ducaynaynaa mujaahidiinta meel kastay joogaan waxaana leenahay allah subxaanahu watacaala ha idinsugo ajirkiinana ha badiyo walaalaha dowraadkan waxaan ka codsanaynaa inay dowradan oo kale noo soo celceliyaan aad iyo aad ayaan ugu baahannahay waayo qalbigaynu wuu khashruucay markaan dowrada aragnana wuu kifaaxay allah subxaanahu watacaala ka ajirsiiyo meel kastay joogaan saas waaye maxaadara saddex maalmood noo socotay ilaahay baa ku mahadsan ilaahay subxaana wa tacaala hayna xasanaad aan lasoo koobi karna ka siiyo aadoo aadoo weyn waxaan u codsanaynaa in noola soo celceliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha mujaahidiinta meel kastay joogaan ha makaniyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowgooda ha jabiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala gaara argagaxaya alla ha ku rido waxaan dareensannahay inaan qofka bini'aadamka ahu meelaan nabad joogin ounan dooro ku qabsa lahayn ouna maxaadare ku aqrsa lahayn ilaahay baa ku mahadsan raaytu tawxiid maanta noo suurtageliyey hoosteeda inaan dooraad iyo maxaadaraad iyo cilmiga ilaahay aan ku haysanno dadka muslimiinta ah ee gaalada dhexdeeda ku dhibaataysa ee dooro aan haysan ee maxaadiro aan haysan ee raayada ka maqan waxaan codsanaynaa inay soo haleelaan ilaahay subxaana watacaala wiilasha naftooda iyo dhiigooda noo hurana ilaahay subxana watacaala wixii shahaadada ha ka aqbalo wixii taagana ilaahay subxaana watacaala ha makaniyaan leenahay dowladani waxay qayb ka noqonaysaa dowraadka sharciga iyo nadawaadka diiniga ah ee maktabka dacwada wilaayada galgaduud uu u qabanayo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada galgaduuda mahadsanid marwan kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay qaybta soddonaad ee howlaha guddiga gurmadka abaaraha uu ka sameeyey wilaayaadka islaamiga sida warbixintan uu ku faahfaahinaya yaasir maxamed waa qaybtii soddonaad muuqaalada lagu soo gudbinayo gurmadka la gaarsiinayo dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga qaybtan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariya kusoo gudbinayaa gurmad raashin qaybin ah oo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey deegaanka heelo bannaan ee wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan waxaana muuqaalka lagu arkayaa boqolaal ka mid ah dadka tabaalaysan ee ku dhaqan deegaankaasi oo ka faa'iidaysanaya raashin qaybinta sidoo kale waxa uu muuqaalkani soo gudbinayaa qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta oo ka warbixinaya gurmadka la soo gaarsiiyey iyagoona u mahad celinaya guddiga gurmadka abaaraha
bismillaahi raxmaaniraxiim anigoo eh cabdiraxmaan axmed odowaay waxaan rabaa inaan sheego anoo ka imid tuuladii jicibow oo helo bannaan walaayada ay raashin noogu keentay raashinkaasoo ka kooban bur beliis sokor iyo siliid ka kooban ay walaayadana siisay waxaan rabaa inaan walaayada u mahad celiyo siday noo taakulaysay guddiga abaaraha noo yimideen guddiga abaaraha raashinkay noo keeneen oo bur iyo beriis iyo siliid ka kooban aan ugu mahad celinaynaa walaayada ilaahay waxaan ka baryaynaa walaayada inuu kor ka dhigo oo gaalada ilaahay naga jibiyo oo muslimka ilaahay qaweeyo oo walaayadana yacni kor alle ka dhigo guddiga abaaraha iyo gurmadkan waa ku mahadsan yihin oo walaayada ka socdan waa ku mahadsan yihin annagana beriga raashinkaas waa ku faraxsan nahay walaayada ay noo keentay si fiicanan ugu faraxsan nahay magacaygu muxuu baruub mumnaaliila insha allah waxaan ka imaaday qoxley tuulada qoxley oo labanaa hoos imaanayso hadda labanaanan joogaa raashinaa nala siiyey walaayada islaamka ayna siisay raashinkaas waxaas ka kooban yahay bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid insha allah aadaa loo tabnaay insha allah maxay ahayd xolihii iyo dadkii abaara haysay aaday mataqaana u tabnaayeen waxaan ugu mahad celinaa mid koobaad allaha subxaanahu watacaala marka labaad mahadda lamaad waxaa iskada wilaayada islaamka waxaan ugu ducaynaa ilaahay in iskor ka dhigo gaalina ilaahay jebiyo anigoo muuse soomana goosaar la yidhaaho waxaan ka imiday tuulada jicib ou layidhaaho saakiin waxaan joognaa tuulada helo bannaan walaayada waxayna siisay bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid ilaahaana ku mahadsan aana ugu mahad celinaynaa bismillaahi raxmaan raxiim anigoo magaciida la yidhaahdo muuse maxamed sagaarow ka imid tuulada jicibow imaannay tuulada hela bannaan maanta joogno waxaa nala siiyey bur iyo sokor iyo bariis iyo saliid walaayada way ku mahadsan yihiin oo u mahad celinaynaa alxamdulilah raashiinaana loo siiyey oo bur leh oo bariid leh oo sokor leh oo saliid leh aana loo siiyey walaayada waa ku mahadsan tahay kor allah ka dhigo jisaakallah kheyr gaalada halla ha jigiyo maanta waxaan joogaa tuulada halbannaan oo raashiin ay inoogu keentay walaayada islaamka ay inoogu keentay raashiinkaas ka kooban bariis bur saliid sokor walaayada intaas waa ugu mahad celinaynaa ilaahay gacanta korsiyaha ka dhigo garabkeeda mxuuna allah ha galo inta mxunaha intaan soo deeqdo soo xuntan ajir xasan allah ka siiyo miisaankooda qiyaama allah ha kabo ayagana camalkooda mxunaha allah ha weynada
ardayda mu'asasada ibnu siriin ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo إنني أصحو صباحا ولربي أتقرب بصلاة ودعاء هكذا الطفل المؤدب ثم أغدوني علومي وردار الدرس أذهب mu'asasada rawdada ibnu siriin faraceeda koowaad ee degmada ceelcadde waxaa la aas-aasay muddo hadda laga joogo saddex sano waxayna soo saartay jiil daayar oo farta iyo akhriskaba shahaadooyin ka qaatay kuwaasoo isugu jiray wiilal iyo gabdho ardayda mu'asasada wax ka barta waxay da'doodu u dhexaysaa shan ilaa toban sano waana arday si gaara loo bara farta iyo akhriska kadibna u soo gudbo barashada iyo xifdinta qur'aanka kariimka waxaa dhigta arday ku dhow boqol iyo soddon arday oo qaarkood laga keenay deegaano ka baxsan degmada ceelcadde kadib markii la arkay dadaalka iyo juhdiga ay bixinayaan macallimiinta mu'asasada mu'asasadu waxay ka kooban tahay ilaa afar fasal kuwaasoo lagu kala magacdaray abuubakar cumar cuhmaan iyo cali waxayna ardaydu marayaan marxalado kala duwan oo farbarku ay qayb ka yihiin macallimiinta mu'asasada ayaa bixiya juhdi dheeraad ah iyagoona muddo saddex sana u samreeyay arday da'yar oo ay ka saxayeen akhriska iyo farta halka qaarna ay barayeen qur'aanka iyo culuumtiisa waxayna arrintaasi keentay in carruurta iyagooo da'yar ay qoraan wixii loo yeeriyo dhanka kalena ay akhriyaan meel kasta oo kitaabka looga soo bixiyo isma laha ardayda da'dooda iyo cilmiga ay xambaareen maashaa allah waxay ardaydu sameeyeen bandhig cilmiyeed si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ardaydu ay ku muujinayeen heerkooda waxbarasho si ay tusaale ugu noqoto carruurta da'dooda oo kale ah ee aan la geenin goobaha waxbarashada dhanka kalena bandhiggan wuxuu dirayay farriin ku socota waalidiinta aan ubadkooda geenin madaarista mu'asasaadka iyo goobaha waxbarasho ee ka furan si guud wilaayada gaar ahaan degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada sidan ayuuna ahaa bandhiggii ardaydu ay sameeyeen إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا فكأسا دهاقا عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا فإذا استيقظ فقال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم أركان لا إله إلا الله أركانها اثنان وهما النفي والإثبات ما أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به التوحيد ما هو الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هو اسم نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كم عدد أولاد نبينا صلى الله عليه وسلم أولاده سبعة وهم القاسم وعبد الله وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة من الخلفاء الراشدون الخلفاء الراشدون هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه علي بن طالب رضي الله عنه mid ka mida macallimiinta mu'asasada oo bandhigka kadib ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixiya marxaladihii mu'asasada ay soo martay iyo heerka maanta ay marayso rawdadan waxaa la dhahaa magaceed rawdat ibnusiriin waxay ku taallaa gobolka gedo khaasatan maxaafadatu ceelcadde rawdadan maraaxil fara badan bay soo martay marka rawdada waxaa loo qabtay owlaadda u dhexaysa shanta ilaa tobanka shan sano ilaa toban sano aa loo qabtay waxaan lagu bartaa qur-aanka kariimka ah ardaydan waa kala yihiin afar fasal waa rawdada afar fasal waay fasal koowaad abubakar allaha kan labaadna cumar kan saddexaad cuhmaan kan afaraadna cali bnu daalib allaha fasalka koowaad subaxdii hore qur-aanka kariimkaay qaataan barbarkii markay soo noqdaan waxay qaataan axkaamu tajwiid fasalka labaadna sidoo kale ayagan raggaasay u yar dhow yihiino oo ayaga taysiirka ma qaataan laakiin tuxfaha iyo jasariga xifdigiisaay qaataan fasalka labada fasaloo ugu dambaysana farbarkay ku jiraan hadda wilaayada islaamiga ee gado ayaa sare u qaaday goobaha waxbarashada waxayna wilaayadaas si gaara juhda ugu bixinaysaa waxbarashada ubadka soo korayo oo ah mustaqbalka jiilkiina bedeli lahaa kuwaas oo ah jiil nasiib leh oo ku dhex barbaaray dhul lagu maamulo shareecada alleh isku soo wada duubow mu'asasada ibnu siriin waxay hoos tagtaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee gado dhowaan ayayna mu'asasada faraceedii labaad ka furatay deegaanka tuulo barwaaqo oo hoos taga degmada garbaharreey ee wilaayada gado إنني أشكو صباحا ولربي أتقرب بصلاة ودعاء هكذا الطفل المعتك guud ahaan warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu